بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين سورة الكافرون مكية وآياتها ست آيات سورة الكافرون ومكي آيات كيدنا ولح آيات بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون suuraddan waxay ka warramaysaa xukum aada iyo aada muhiim u ah xukumkaasi wuxuu yahay wujuubu lbaraa'ati min cibaadati alkaafiriina wa diinihim waajibnimada in laga beri noqdo gaalo iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo cibaadadooda yacnii innaka iyo gaalo ilaahay wuxuu tilmaamay cadaawad iyo colaadi inay noo dhaxayso waxaanu rabbi caddeeyey waxaynu ku colownay inay iimaanka iyo ilaahay diintiisa tahay waxaanu rabbi tilmaamay colaadaasi inaanay dhammaanayn dee xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa ilaahay ay rumaynayaan maalintaasaynu walaalanahay inta ka horaysa meelaynu ku walaalownay lama hayo col baynu nahay marka yacni waxa weeyaan taa macnaheedu maaha dee gaalada iyo muslimiinta mucaamalo iyo dhaqan adduunye inaanu dhex marayn wuu dhex marayaa laakiin gaalka adigoo la mucaamaloonayoo la dhaqmayo arrimo adduunye idindhex marayaan haddana uurka iyo qalbiga kama jeclin waad ka necabta sababtuna waxa ay tahay dee waa ilaahay iyo rasuulkiisuu beeniyey waxa mu'minku qalbiga uu ka jeclaan karaa oo keliya allah iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysay inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu allah wuxuu yidhi markaa qul waxaad bismi illaahi araxmaan araxiim qul waxaad tidhaa nebi allow yaa ayuha alkaafiruuna kuwan gaalada ahow gaaladiiyey laa acbudu anigu caabudi maayo maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan walaa antum idinkuna maydaan ahaanin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu anigu waxaan caabudayo walaa ana aniguna maan ahaanin caabidun kii hore uu soo caabuday maa cabadtum waxaad idinku caabudeen oo weligay qurunkiinan iyo shirkigiinan ma walaaqan walaa antum idinkuna maydaan ahaanin caabiduuna kuwa hore u caabuday maa acbudu allaha anigu aan caabudayo oo idinkuna weligiin cibaado khaalisa lamaydaan iman aniguna shirki weligay lamaan iman beri baynu kala nahay lakum idinku waxaad leedihiin diinukum haddaa gaalatihiin diintiinna iyo dhaqankiinna waliya aniguna waxaan leeyahay diinii diintayda iyo dhaqankayga shaqo iskuma lihin waddada bartankeedoo la ysugu imanaya meel dhexe ansaafu dariiq meel dhexdhexaad oo lagu kulmaa gaalo iyo muslimiin ma jirto waa ama inay islaamaan oy ta diinta qaataan ama gaalnimadooda ku sugnaadaan dee muslimiintuna tooda ay haystaan laakiin meel dhexoo la ysugu imanaya ma jirto hadda gaalada iyagu way jecel yihiin oo ilaahay baa ka warramo oo yidhi wadduu low tudhinu fa yudhinuun waxay jeclaan lahaayeen nebi allow inaad u dabacdo oo iyana ay kuu soo dabcaan oo marna aad kooda wada caabudaan asnaamtooda marna ilaahaaga ay kula caabudaan oo dee waa kuwii ku yidhiba dee sanadna annaka nala cibaadayso sanadna adigaanu kula cibaadaysano marka iyagu dee way jecel yihiin in wax la wada qabo oo maalinba dhinaca loo kaco ilan waa bilaa diine laakiin taasi islaamnimada iyo diinteennu ma qabto oo waajibka saarani waxa weeyi imaa inay islaamaan oy taa xaqaa soo qaataan iyo inay tooda ku sugnaadaan laakiin meel dhexoynu isugu imanayno oo innaka iyo gaala aynu ku kulmaynaa ma jirto lakum diinukum waliya diin